gudoomiyaha gobolka hiiraan oyo weheliyan saraakiil ciidan oo uu sukumiday taliyaha ciidanka booliska degmada beledweyne iyo maamulka degmada yadeeri deegaanka afdheer oo ku mid ah deegaanada hooseedow degmada buula burde ee gobolka hiiraan ujeedada socdaalka gudoomiyaga iyo mas-uuliyiinta kale ayaa haya ankuurgalowka xaalada nololeed iyo tan amni ee bulshada afdhaar iyo xalinta aqabado ku teeganay deegaanka taaseyti oo salka kahayte eelala ka qodaay deegaanka waxaana ku mid ah dadka deegaanka oo hadaliya weybayo sheegan in deegaanka afdhaar iyo maamulka beledweyne iyo kan gobolka hiiraan iyo ku eedsadayaan in deegaanka lanku hirgeliya ceelal biyoodyo oo dadka deegaanka oo isticmaalayaan qofka bini'aadamkaa waxaa loo raadiyaa marka hore noloshu waxay ku xihan tahay biyo inuu helo naftu haddii biyo cabto waxay u baahan tahay caafimaad qofkii hadduu biyo helo caafimaadna uu helo wuxuu u baahan yahay iskuul aqoon uu ku xamaasho adduunyada wixii kaleo lagu weydeeya waa amni oo mas-uuliyaddaas amnigana wax iskale dowladda afartii qodob waa ka carradan yihiin biyolaanaa ka jirta caafimaad laanaa ka jirta meeshaan ceel iluhu kuma yaallo matoorna kama qodna bil marka la fadhiyo bisha daba biyolaana looga guura waxa waaye marka meeshaan dhibaa ka jira waa ooma nahay
dadkii waa dad oon ku raagay oo bislaaday horbiyomala laloo ka tegi mahaa caw cawashaannahee haddii godkaan biyo laga waayo halkaan halaloo ku da gudoomiyaga gobolka hiiraan muuse salaad weheliye ya sheegay in ka maamul ahaan iyo xoogga saara doonaan inay ku shaqeeyaan sidii dadka bulshada deegaanka afdhaar iyo on hela lahaayeen biyo ka filan halkan waxaa laga sheegay biyolaan halkan waxaa laga sheegay waxbarasho la'aan halkan waxaa laga sheegay caafimaad la'aan waxaa la sheegay deegaankan inuusan biyo lahayn horta haddaad biyo heshiinna deegaanno biyo helaad ka mid noqonaysi oo deegaankaanu biyo leeyahay waana lagu tegaa mana laga labalabaynaa waxaan rabaa abdhaare arrinta ka jirto inaan xal ka gaaro anigoo kaashana nidaamka meeshaan ka jiro oo maamul hoosaadka ah odayaasha dhaqanka dadka waxgaradka ah go'aanka ugu dambeyn gaarnan inaad muqanac ku noqotiin inaan idinka codsanaa waxaanan rabaa inaa ii dhiibtaan arrintaas war ma ii dhiibteen anna waxaan idiin ballanqaada abdhaaroo biyo leh oo deegaanada biyahale la mida waxaan isku ognahay abdhaaroo biyo leh iyo abdhaaroo biyo laga waaye dadaalna aan laga reeba qof lagu dulmi karaa una galabta kadib ayna jirin oo gudaha abdhaarre wax dulmiyo ayna ka dhici karin